asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle mideennan maantana haddii eebba idmo waxaynu ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii dhacdooyinka nolosha qaybta ka ahaa waxaa la yidhi laba nin ayaa asxaab ah waxay ahaayeen laba nin oo jaal ah jaalkaas waxa weeye ama isku jeel ah saaxiibbo ayay ahaayeen waxa afkeenna hooyo loo yaqaano labadaa nin ee saaxiibbada ah haddii eebba idmahayo n waxay ahaayeen laba nin oo kuwan maaragtay fadhi kudirirada iyo dadka xamashadiisa ama maaragtay dadkan madaxda sheegta u kala dabqaadistooda iyo qoryo uguristooda iyo xaabawqaadkooda iyo xamaaliyiintooda laba ah ayay ahaayeen markaan ku leeyahay xamaalistooda iyo xaabawqaadkooda waxaad arkaysaa nin baahan oo aan shaqaysan karin oo isaga laftiisiiba maaragtay wax matara ah oo mid siyaasi ahoo meel u ka jeediya meel u ka jeeda aan laqoninoo beenaala aho khaa'inahoo daba taagan oo maantoo dhan maqaaxyaha suuqyada shaariciyada meelaha laga xamaalo masaajidada bannaanadooda meel walba nin uun qabyaalad ku taageerahaya oo maaragtay ama caqlaaniyadan foosha xun ee maaragtay naloo soo xawiilay jinkiya shaydaanku keeneen ama shaydaanku keenay ee hoog iyo baaca oo ku taageerahaya amaba qaarkood waxaaba laga yaabaa inaad aragta nin xiiqsan oo maantao dhan bayden iyo trump u kala hiilinhaya oo ku dhahahaya bayden baa fiican iyo trump baa fiican wax dan ahoo ka galay isaga tiisii baa xun ogow isaga shakhsiyadiisii ayaa ishagaajin la muxuu bayden iyo trump horta ka hadlaa tiisii baaba waa mahmaadii soomaaliga ayd meeshay ka dhihi jirtay dayla dabaday ku aroori may ku asoosho maraykan iyo ingiriis iyo faransiis iyo jina iyo ruush iyo huhaa uu u kala hiilinhayo ee uu qaar qalbiga ka taageerayo weliba si niyada qalbi maahan uu si afa u taageerayo muu isagu isku taageero muu beero ku abuurto muu soomaalidan isla inaysa ku kala qabto muu dadyowgiisa caqligaas farada badan ee noocaas uu gaala niyada ugu kala jiro muu dadkiisa uu ku wanaajiyo ilaahayba ma waafajin nin baan dhihi karnaa waana dadka dadka ugu liita ayaan odhan karnaa marka mid noocaas oo kaleenta ah oo mid siyaasi oo heerkooda ah aad iyo aad dadka ku indha beelay ah ayaa mid kale oo ay markii hore asxaab ahaayeen kan siyaasiga intuusa soo bixin ee maaragtay ee xamaaliga ama aqdaanka intuusa soo bixin ay markii hore asxaab ahaayeen ayuu arkay moogta markuu arkuu yidhi hebelow inaa yeer su-aalaan ku weydiiye ninkan hebel ah de kolley qaraabo dhow baa tihiin ummaddiina wuu qarribay waa mid siyaasi agoo meel xukumee inaaru ninkan hebela kolley qaraabo dhow baa tihiin ummaddiina wuu qarribay wax walbuu halleeyo oo dhaqan iyo diin iyo waxaynoo baaqday ma lahan inaaru dadka ninkan maa ka qabataan buuri soo gacal iyo ehel manin ninka dadka maa laga qabta qarribay akhriya adduunba markaasuu saa u dhowray uu ku soo jeestay kiibuu ku soo jeestay isagoo la yaaban moogto nooc minal yaab a muujinhay markaasuu mehebel suyo haa warla-aan baa ku haysi suyo maxay warla-aan ii haynaysaa waan aragnaayo waxan iyo waxan iyo waxan waxan u biiye saan heer u nahayba waa ninka keli ah ee noogu caaqilsan waaba ninka nugu jirwi saan heer u nahayba waa ninka nugu jirwi aad ugu fiirso halkaa maxaa kaaga soo baxay inaad eero hebelow ninkan ummaddii wuu qarribo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba wuu qarribay maa ka qabataan haddaan saan heer u nahayba waaba ninka nugu jira keligii baaba nin ragga nugu jira labadaa eray bal aad iyo aad isugu fiirso mid waa maslaxadoon waa ummadda dhaqankeedii iyo diinteedii ayuu adeegayaa wanaaggeediiba wadaa kanna iskabadaa ninkan eh heerkoodii iyo macal isaga isirkiisii iyo shakhsiyaddiisii ayuu is-aflagaadeeyey isagoo oo difaacahaya mid siyaasi ahoo dooro leh oo aan qoodhiyo xero lahayn oo aan ummadda diinna u ilaalinaynin dhaqanna u ilaalinaynin afna u ilaalinaynin wax soo saarna u ilaalinaynin horumarna u ilaalinaynin cadaaladna u ilaalinaynin ayuu macal isagii is-aflagaadeeyey sababtoo ah aniga cabdinaasir barkhalliihi markaan dhaho aniga qabiilka aan ka dhashay hebel baa ugu fiican aniga waxaan iska dhigay wax baktiyey oo haddii ilaahay kuu sama ogol yahay uu hebel wakiil ka yahay halkaasuu isag macal isagii baa isaflagaadeeyey waana arrimaha nasiib darrada ee soomaalidu ay sida dhibka yar ugu qawsho ama ay qabyaaladda ugu ololayso mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi sadkiisa lala cunaa sagaashan gaadha sadkiisa lala cunaa sagaashan gaadha